Qoysaskan oo ku nool kaamka Koodlaawe ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa xilligan soo wajahday xaalado nolol xumo. Duruufaha ugu daran ee haysta qoysaskan ayaa waxaa ka mid ah hoy la'aan, caafimaad darro, raashin yari iyo waxbarasho la'aan. Guddoomiyaha kaamka Koodlaawe ee magaalada Beledweyne Xuseen Muumin ayaa raadiyo Beerlo uga warramay xaaladaha guud ee ka jira kaamka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
baahiyo badanaa ka jiro ilaahana bixin kara baahidooda gacanta ilaahay ayaa lagu baahi baxaa Eh, taas markaan ka imaado guryaha waa burbursan yihiin biyo la-aan waa ka jirtaa waxbarasho la-aan waa ka jirtaa musqulaha waa nagu yar yihiin Eh, xagga caafimaadka waa isna goob caafimaad ma lihiin Eh, baahi badan waa ka jirtaa xagga raashinka iyo maalkaashka waa waa ka jirtaa baahidaas marka ayu nooc oo qof bini aadan u baahan yahay waa ka jirtaa meesha walaahi tirada degan ilaa boqol iyo siddeetan qoys waa dhan yihiin ku jir waa dad meelahan een, degmooyinkan sida buulaay oo kale eh, samator oo kale booc oo kale ka yimid waa jiraan dad meelahan leebow iyo ka yimid waa jiraan dad etoobiya ka yimidna waa jiraan waa isku jir waa dadka guryaha in laga bedelo waa rabnaa haddii la awoodo Een, biyahaas een, muxuu ahaay biyo la-aan waa nahaysaa waxaan hadda annagaa isdabirno oo wax laba doolar qoyskii aa isku dabirnaa ka hor eh, hal sano waxaa na siinaysay d r c marka budgetkii waa dhammaaday marka biyo la-aan waa nahaysaa oo biyo la-aantaas waa qabnaa waxbarasho la-aan waa ka jirtaa hay-adaha waxaan ka dalbanaynaa inkastay bini aadan yihiin oo baahida hadda meeshan ka jirta aysan dabooli karin inta gargaarka bixiso oo macnaha dadka masaakiinta ay dhiibiyada wax siiso waxaan ka codsanaynaa in macnaha kaamkan ay fiiriyaan ay soo fiiriyaan oo waxay awoodaan ay u qabtaan Barakacayaasha ku nool kaamka Koodlaawe ee magaalada Beledweyne ayaa wajahaya xaalado bini'aadanimo oo kala duwan.